bsmi illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fii bayci اlqarar baabun hada kani baabun baab weeyaan fii bayci اlqarari fii xukmi bayci اlqarar kadada beeceeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay ayb baycu lqarar ayuu u baab yahay buyuucda usuusha buyuucda muxaramada ah ama sharcigu reebay asal ka mida weeyaan bayculqararku oo alimaamu اnawowi waxa uu yidhi annahyu can bayci اlqarari aslun min usuuli اlbayc asal usuusha buyuucda la reebay ka mida weeyaan buu yidhi fayadkhulu taxtahu masaa'ilu kahiiraة jiddan masaa'il aad u fara badan baa waxay soo gelaysaa bayculqararka oo waxaa waa la xarimay beeca sababto ah waa qararka waa la xarimay sababtiisu waa qarar marka waa asal ayb qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa abu bakrin wahuwa bnu abi shayba qaala xadaanaa abu bakrin wacuhmaanu ibna abi shayba ahaayeen qaala xadaana bnu idriis can cubaydillaahi can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama qaal ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama nebiga nahaa wuxuu reebay can bayci alqarari kadada beeceeda beec kastaoo marka dagid iyo khiyaano ama kada ay ku jirto ayaa nebigu uu reebay zaada cuhmaanu cuhmaan wuxuu ku daray walxasaati dhagaxa beeciisa qofku markuu dhagax tuuro meeshuu ku dhaco ama haddaad tuurtaba beeci waa waajibay wou keeni doonaa taasi bayculqararkii buu marka halkan uga hadlay xadiidka iyo tarjamadu way isleeyihiin buyuuc fara badan baana marka soo dhex gasho bayculqararkaas noocyo fara ilaa saddex nooc meelahaasuu leeyahay mid yacnii majhuul ah iyo mid mucayan ah laakiin sifadiisu majhuulo tahay iyo noocyo kale ay u kala saaraan ayb wuxuu leeyahay ibnu taymiya raximah ullah kitaabkan qawaacid nuuraaniyaha ayb wa ama alqararu fa inahu alaaatu anwaacin bayculqararku waa saddex nooc ima almacduumu macduumba shayga in la la'yahay waa qarar wuxuuna kada ku yahay shaygan la kala iibsanayaa ma jirinba waa macduum wa ama alqararu fa inahu alaaatu anwaacin qararku waa saddex nooc ima almacduum inuu macduum yahay ka xabali اlxabala uurjiifta uurjiifteeda neefkan uurka yacnii riman waxa calooshiisa ku jiro markuu dhalo ay rimaan ayaan yacnii shaygaas kaa gatay ama aan hamankiisa aada leedahay iyo wax lamida ama shaygaa kaa laftirkiisaanba kaa gatay buu leeyahay ayb wa baycu siniin baycu siniinka beerteeda lix sana waxay dhali doontaan kaa gaday waa macduum waa waxaan jirin ayb wa ima almacjuuzu bayculqarar wuxuu noociisa labaad waxaa weeye almacjuuzu can tasliimihi in la dhiibo oo markaas qofka laga gatay gacanta loo geliyaa laga caajis yahay addoon baa kaa dhuuntay markaasaa tiri addoonkii yacnii iga dhuuntay oo iga maqanaan kaa gaday guri ayaa maalan nin xoog kaaga haystaa maalan gurigii ou hebel xoogga iiga haystooda dhiibi karin ninkan aad ka gadaysana aan ka qaada karin ayaad gadday waa qarar maxaa yeele waa ku khaladay ninkan nacam guri aan la yacni markaad guri gurigaygii meeshaa ku yaallaan kaa iibsaday ayb ninkii marka waa lacagtii wixiibuu ku siiyey gurigii ii sallim ma dhiibi kartid isagiina ma ka qaadan kara ninkaa meesha u fadhiyo waa macjuuzun can tasliimihi ayb kalcabdi alaabiq ayuu ku miaalay wa ima almajhuulu اlmuطlaq ama majhuulba inuu yahay aw ilmucayan ama shaygu waa mucayan laakiin almajhuulu jinsuhu wa qadaruhu qadarkiisii iyo jinsigiisii baa laga jaahil yahay maalan wuxuu yidhi bictuka cabdan addoon baan kaa gaday ama wuxuu ku yidhi waxaan kaa iibiyey waxaaya waxaa waxbuu sheegay ayb shaygu hadda mucayan waa yahayoo waxbaa la cayimay laakiin jinsigiisa lama yaqaan intay la egyihiin lama oga ayb aw bictuka maa fii beytii gurigayga waxa yaallaan kaa gaday maxay yihiin lama garan karo ayb inahaasuu marka shaykhulislaam ibnu taymiya uu u qaybshay marka imaa macduum inuu yahay imaa macjuuz inuu yahay can tasliimihi imaa inuu majhuul muطlaqa inuu yahay ama mucayan laakiin juhilat jinsuhu wa miqdaaruhu laga jaahil yahay waxyaabahaasoo dhan waxay soo gelayaan marka nahaa can bayci lgarar ayb qararka marka alimaamu nawowi iyo culummadu waxay leeyihiin qararku haddii dimni uu yahay dhib ma laha dimni marka maxaa laga wadaa waxaa jiri karo waxyaabo yacni ashyaa marka aan la arki karin ama arkidooduba ay dhib badan tahay ayb waxyaabaha noocaasoo arkidoodu dhib badan tahay iyaga keligoodna aan la gadan karin qararkoodu wax dhiba ma laha maalan guri baad gadanaysaa guriga aas-aaskiisa adiga iskama fiiri kartid mana ogid gurigan aas-aaskiisa aad iibsanaysa ma arki kartaana ma arki kartid beecibuuna ku jiraa waa layska ogolyaha kaasoo kale aas-aaskaas hadday lacalla uun wax ka yimaadaan ama waxba lagama oga darteed beeci xaaraan uma noqonayo gurigan waa iibsanaysaa maca asaaskiisa maxaa loo dhaafay marka yuqtafaru fi dimniyi maa laa yuqtafaru fi اlistiqlaali ayb shayga hadduu keligii ahaan lahaa waxaan la dhaafeen ayaa dimninimada wax kale uu ku dhex jiro lagu dhaafaa qaacida fiqhiya waynaan yuqtafaru fi اdimni maa laa yuqtafaru fi اlistiqlaal ma baabkan marka tusaalihiisa tan oo kale ayaa noqon karta mararka qaarna qararka waa la dhaafaayo waxaa loo dhaafaa lixaqaaratihi shaygii maalan wax yar waaye ama mashaqaa ku jirta in la kala soocaba ayb ama cayinaadiisa keligiis la kala cayino ayaa waxaa ku jirtaa mashaqo in la kala bixiyaa mashaqo badan ku jirtaa shaygaasoo kalena wax weynba maba ahanba laa ba'sa isaguna qararkiisa wixii labadaas aan ahayn waxyaabaha noocaasoo kale aan gelaynin iyagu qararkoodu muctabar u noqonaya markaa labadaa mas'alaa laga reebaya weli wayustahnaa min bayci algarari amraani axaduhumaa maa yadkhulu fi lmabiici tabacan waxa ku soo gelaya dimni ahaan iyo tabac ahaan falow ufrida lam yasixa baycuhu haddii la gooni yeeli lahaana beeciisu ma ansixeen waa yukhtafaru fi dimni maa laa yukhtafaru fi listiqlaal waاhaanii kan labaadna maa yutasaamaxu bimilihi wax laysku daaya waa ima lixaqaaratihi aw lilmashaqati fii tamyiizihi wa tacyiinihi ayb kan hore baycu asaasidaar oo kale waaye ayb ka kalena waxaa weeyaan aljubbatu اlmaxshuwatu qofkii jubbadou gatay jubbaddu marka waa waxbaa ku cuban dharka qaarkiis marka la gadaayo cub ayuu leeyahay waxbaa ku cuban gudaha uga jira wixii gudaha uga jirayaa la furaya haddii layidhaha iyadii baaba baaba'aysaban ayb jubbaddan marka waxa ka gudaha uga jiro ku cuban inay isbuunyo fiican tahay in kale itus iij kale jeex suurtagal ma aha imaa lixaqaaratihi kuwaas waay marka waxyaabaha noocaas oo kale ayb qaacido marka waxaa weeyaan oo buyuucda manhiga in badan oo sharciga furuuc fara badan ayaa kan soo gelaysa marka xadiidkan marka xadiid aad u weyn waayo usuushana ka mid a zaada cuثmaan walxasaati buu ku daray qaala xadaثana qutaybaة bnu saciid wa huwa abu rajaء albaqlaaniyi وaأxmed bnu cmr bni sarx wahada lafduhu qaala xadaثana sufyaan wa huwa bnu cuyayna sufyaan haddii uu soo arooro isagoo zuhri ka warinaayo oo biduuni mansuub ah waa ibnu cuyayna isagaa li'annahu ka badsaday can caطaaءi bni yaziid allayfiy can abi saciidin اlkhudriyi ana اnebiya sala اllahu alayh ali wasalam nebigu nahaa can baycatayni buu reebay laba beec wa can libsatayni laba hay-atu labis ama albaycataani labada bayc labada wax kala gadasho faalmulaamasatu wاlmunaabadatu weeyaan isu taabashada iyo wlmunaabadatu isu tuurka mulaamasadu waxay tahay mare inaad taabato gacanta saarto marada aad rabto inaad iibsataa gacanta saartay ayb ma fidinin ma fiirfiirinin markaasaa waxa uu yidhi haddaan gacantayda ku taabto faqad wajabal baycu maradaan u jeedda haddaan gacanta ku taabto beeci waaba waajibayba waa qarar baa ku jira waalmunaabadatu iyadana waxaa weeyaan wuxuu leeyahay marada haddaan tuuro baaci waa waajibay ayb iyadoon la fiirininoo wax ay tahay iyo ceebaheeda la ogaanin ayb qarar baa iyadana ku jiro wa ama libsataani labada hay-atu labis oo la reebay faishtimaalu samaa iyo ishtimaalu samaa isduubduubkii dhagaha la'aa oo marka luqawiyiinta iyo hadda ka horaan soo sheegnay iyo fuqahadu waa ku kala duwan yihiin tafsiiru ulfuqahaa waxaa weeyaan labada maro isagaana sheegi doone fasiraya raawigaa fasiraayo marada labadeeda daraf in garabka bidix la wada saaro oo qofka bidigtiisao dhan uu ka qaawan yahay wa an yaxtabiya rajulu ninku inuu jilib xirto uu dooyaysto fii hawbin waaxidin hal mara inuu ku jilib xirto kaashifan isagoo faydaya can farjihi farjigiisa iyadoo yacnii farjigiisu uu muuqdo ayb dii maro kale oo wata dhib ma laha ayb kaashifan can farjihi ow laysa calaa farjihi minhu shay-un waxba aanu markaas farjigiisa maradaasna xaggeeda aanu waxba ka ahayn yacnii isagoo farjigiisuna uu muuqanayo qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaana cabdurazaq wahuwa bnu hamaam qaala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi can caطaaءi bni yaziid allayfiy can abi saciidin اlkhudriyi can الnabiyi salى اllahu عalيh ali waslm bihada اlxadiidi zaada wuxuu ku daray wاshtimaalu الsamaa an yashtamila qofka inuu hilaabto waayo ou yani isku duuduubo fii hawbin waaxidin hal maro yadacu isagoo saaraya darafay hawbi marada labadeeda daraf calaa caatiqihi garabkiisa alaysari bidix wayubrizu wuu muujinayaa shiqahu اlayman dhinaciisa midig walmunaabadatuna an yaquula inuu yidhaahdo waidaa nabadtu ilayka haddaan kuu soo tuuro haada hawba maradan faqad wajaba albaycu beeci waa dhacay walmulaamasatuna isu taabashadana an yamasahu biyadihi inuu ku taabto waay walaa yanshurahu ousan fidinnin walaa yuqallibahu ousan gedgedinnin walaa yuqallibuhu ma gedgedinayo ayb an yamasahu biyadihi walaa yanshurahu yani waanlaa yanshurahu walaa yuqallibahu waanlaa yuqallibahu uusan gedgedinaynin waidaa masahu haddii uu taabto wajabal baycu beeci baa waajibay taas waa iyaduna labadan marka sifo munaabada iyo yacnii mulaamasa waxay xaaraan ku yihiin lianna fiihimaa hararan harar ayaa ku sugan qaala xadaanaa axmarka qararka maadaama hadda labadan qaybood aan sheegnay wixii xaqaara ay ku jirtana ama tamyiiskiisu mashaqo yahay iyo wixii tabac ahoo dimni ah labadaas marka laga soo reebay xadiidkan qararka iyada marka taxqiijinteeday culummadu isku khilaafi karaan oo qaar baa waxay u arkaan shaygan inuusan yani xaqaaro aynan ku jirin tamyiiskiisu mashaqo inuusan ahayn dimni inuunan ahayn ijtihaadkooda ku kala duwanaan kara waa isku khilaafayaan marka mas'alada iyagoo isla ogol qaacidada guud iyagoo isla ogol marka masaa-isha fiqiga badanaa meelaha ay ma'aakhidooda meelahaas waaye qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa cambasatu qaala xadaanaa yuunus can ibni shihaabin qaal ahbaranii caamir bnu sacdi bn abi waqaas ayaa ii sheegay ana abaa saciidin اlkhudriya qaala nahaa rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu reebay bimacnaa xadiidi sufyaan oo kale wcabdirazaaq ayuu sheegay jamiican qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu can maalikin can naaficin can cabdillaahi bni cumara anna rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulka nahaa wuxuu reebay can bayci xabalilxabala midda uurjiifta uurjiifkeeda ayuu reebay baycu xabalilxabala marka laba tafsiir bay leedahay tafsiir waxaa weeyaan shaygan ayuu gadayaa shaygan wuxuu gadayaaba shayga laftirkiisa oo wuxuu leeyahay neefkan riman markuu dhalo kan uu dhalana uu rimo wuxuu dhalaan kaa iibiyo uurjiiftan uurjiifteeda ayaan kaa gatay ma bannaana sababtaas u bannaanee waa maxay macduum waay waa qarar waa macduum waxaan jooginba waay lama gadi karo marka tafsiirka labaadoo xabalyacnii baycu xabalilxabala ay ku fasiraan waxaa weeyaan qofku inuu yidhaha shay baan kaa gatay calaa anna yacni amankiisa shaygan waxaan ku siinayaa neefkan marka riman waxa calooshiisa ku jira markay soo baxaan oo kaas kalena uu rimo ayaan ku siinayaa inuu yidhaahdo taasna iyaduna marka nooc qarar ah baa ku jiro ajalka ayaan macluum ahayn wakhtigaan la ogeyn wakhtiga uu wax ku xirayo ayaan la garanayn oon la ogeyn labadaa tafsiir baa ku kala jira qال xadaثna أحmed بن حنbل qال xadaثna yaحyى can cubayd الlahi can naaficin can ibni cumara can النabiyi slى الlaه عalيه alي wsلم naxwahu ayuu wariyey qaala wuxuu yidhi waxabalun xabala an tuntaja naaqatu hasha inay dhasho an tuntaja الnaaqatu hashii markaa in la dhashado baطnahaa caloosheeda yani caloosheeda inay wax ku jira dejiso uma taxmila markaa dabadeedna ay rinto allatii midda nutijad la dhashaday tan yanii middan la dhalay inay iyaduna marka rinto ayb xabalilxabala marka sidaas uurjiifta uurjiifteeda middan hadda uurka jiifto iyada inay uurjiif yeelato ayb markaa taa watiga hadday wakhtiga tahayna muddada macluum ma ah qarar meeshaas uga jira hadday tahayna shaygaasaanba kaa gatay iyaduna waxaa weeyaan waa wakhtigeedu waa waxaan marka qarar macduum la kala gadanayo shay macduum oo la kala iibsanayo ayb marka macnahaasuu ku sheegay laakiin waxaa iyada in la fahmo u baahan meeshaan ayb an tuntaja annaaqatu ama mihaalka ay culammada ku bixiyaan waxay tahay qofku inuu neef gato shardigan ku gato neefku shardi waa miaal maahan isagu yacnii maahan qeyd maaha waxa la kala gadanaya hadday doonaan xoolabayaysan ahaanin ashyaa caadi ah bur iyo baasto iyo beriis iyo xataa haddii la kala gadanayo ee lagu xiro xabalilxabala lagu xiro neefkan riman marka waxa uu yacni uu dhalo wuxuu sii dhalo ay rimaan waxaasaan kaaga gatay waxaan ma bannaana waa macduum laysdhaafsanayo macduum aman laga dhigayo baabun fii bayci اlmuari baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii bayci اlmuari fii xukmi bayci اlmuari qofkii la dhibaato geliyey beeciisa xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay almuaru waa qofka la dhibaato geliyey oo beeca loo dhibaato geliyey qof nooca wax ma laga gadan karaa waa xaraashoo kale qofkii maalan beec inuu wax aan iibiyaa loo dhibaato geliyey qiimo yar buu ku gadayaa ma laga gadan karaa taas waa miduu raba inuu ka hadlo qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa huwa abu jacfar aلطabaac qaala xadaanaa hushaymun huwa bnu bashiir alwaasitiyu qaala ahbaranaa saalix bnu caamir saalix bnu caamir buu yidhi xaafidka taqriibka wuxuu ku yidhi sawaabuhu saalixun abu caamir ninkaan magaciisa sawaab wuxuu ku yahay saalix abu caamir وهو الزاaز صالح الkhزاaز ayب baynhu سacيiد بن maنsuuر baa caddeeyey fii sunanihi وwahima الmiziyu mizi waa gafayuu yidhi ninkan magaciisa faqaala sawaabuhu صaalixu can caamir buu yii صaalixu can caamir ayuu ka dhigay meesha abu caamirta ahayd ayb ay ibnu abi xay ayb can الشhacbiي walaysa kamaa qaala sida u yidhina ma ah wahuwa saalix ibnu rustum waay ninkan saalix can caamir maahane saalix ibnu caamirna maahane waa saalix ibnu rustum abu caamir kunyadiisa abu caamir ah wahuwa صadiiqun kahiiru اlkhaطأ akhraja xadiiثahu albukhaariyu tacliiqan wmuslim اlarbaca kada qaala muxamadu qaala xadaanaa shayku min bani tamiim kanna waxaa weeyaan waa mubham qaala khaطabanaa caliy bnu abi aalib ayaa noo qudbeeyey ow qaala waxa uu yidhi qaala caliyun cali waxa uu yidhi qaala bnu ciisa moxamed bnu ciisa isaga wuxuu yidhi haakada xadaanaa hushaymun saabuu hushaym noogu sheegay qaala wuxuu yidhi cali saya'tii cala annaasi dadka waxaa ku imaan doona dushooda zamaanun wakhti caduudun aad u dulmi badan wakhti yacni dulmigiisu badan yahay ayb yani dadku isqaniinayaano si fiican isu dulminayaan ayb yacadu اlmuusiru midka wax haysto xoolaha haysto wuxuu qaniinayaa calaa maa fii yadayhi yacadu اlmuusiru muusirku wuu qaniinayaa calaa maa fii yadayhi waxa gacmihiisa ku jiro wax ku qaniinayaa walam yu'mar bidalika sidaana lama amrin qaala اllahu tacaala alla wuxuu yidhi walaa tansawu اlfadla baynakum walaa tansaw haka teginnina alfadla dheeraadka baynakum dhexdiinna aad yacni isu naxariisataan oo isugu tafadushaan ha ka teginina wayubaayacu almudaruuna dadka dhibaataysan oo dhibaatada u qabaa wax laga iibsanayaa oo laga faa'iidaysanaya xaraashkoodaas iyo dhibkoodaasaa laga faa'iidaysanaya wax laga gadanaya waqad naha nebiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebiguna waa reebay can bayci lmudari qofka la dhibaato geliyey beeciisa ayb wabayci lgararina waa reebay wabayci ahamarati qabla an tudrik wabayci hamaratina waa reebay miraha in la iibiye qabla an tudrika bisayl intaysan gaarin xadiidkan marka isnaadkiisu waa dacfi daciif weeyaano saalix ibnu rustum abuu caamirkaas kaiiru lkhata'a la yidhi baa ku jiro nin mubhamana waa ku jiraa ayb oo wuxuu yidhi xadaanaa shaykhun min bani tamiim towjiihiisana khaaabi baa towjiihiyey wuxuu yidhi ayb baycu lmudari yakuunu min wajhayni qofka la dhibaato geliyey beeciisu laba wej buu ku ahaan karaa axaduhumaa labada wej midkood an yudara ila alcaqdi caqdiga in loo dhibaato geliyo min ariiqi likraah in loogu dhibaato geliyo calayhi isaga la dirqinayo nooc waxaa wej waxaa weeyaan in loo dhibaato geliyo shaygan inuu iska gado waa la qasbaa labada dhinaca inta qoryo lagala galayaa layidhi gad shaygan daadagadin waa lagu dilaa waa mukraha qofkaas fahada faasidun laa yancaqidu midkaasi waa faasid mana guntan maayo isaga wاlwجه الآakharu wejka kale laakiin an yudara ilى اlbayci beeci in loo dhibaato geliyey lidaynin dayn darteed dayn daraaddeed yarkabuhu yacni markaa uu koraayo ow mu'anatin turhiquhu ama qarash isaga markaa dhibaato geliyey fayabiicu maa fii yadihi waxa gacantiisa ku jiro gadaya suu daynta isaga bixiya bilwaqsi qiimo jaban waa waxa xaraashka la yidhaha min ajli daruurati daruuro darteed fahada sabiiluhu midkaan marka jidkiisu fii xaqi اddiini wاlmuru'ati diin ahaan iyo akhyaarnimo marka la fiiriyo ninkan xaqiisu waxaa weeyaan an laa yubaayaca inaan waxba laga gadanin calaa hada اlwajhi aan looga gadanin wa anlaa yuftaata calayhi bimaalihi maalkiisana inaan loo gacan dhaafin yani ifti'aadka waxaa waye qofka oo wixii ikhtiyaar oo u laha laga maroorsado ninkan marka si dadban baa wixiisa looga maroorsada haddaysan dayntan ku jiri lahayn iskama gadeen maanta hantidiisan walaakin yucaanu midkanoo kale marka diinta waxay keenaysaa in loo kaalmeeyo wayuqnacam walaakin yucaanu waa loo kaalmaynayaa wayuqradu waa la amaahinayaa wayustamhalu lahu waana loo suganayaa ilaa maysaratin intuu xoogaa ka tanaadaayo ama xaalad fudud uu ka gelaayo xataa yakuuna lahu balaaqun intuu meel marka intii meel uu ka gaari karo ayaa loo suganaya ayb fain caqada albayca haddaan saa la yeelin oo sida fiican aan la marin oo beeci uu gunto maca daruurati daruuradaana lala qabo calaa hada alwajhi wejkan oo aan ikraaha ku jirin jaaza fi lxukmi xugun ahaan waa bannaantaha beecaasi walam yufsak mana la fasakhayo ayb ninkii maalan daynaa lagu yeeshay dhul boos ou lahaayo ilmihii u deganaayo iska gaday siduu dayntaa uga baxo ninkii ka gato sida wanaagsan inaan laga gadanin waayo loo kaalmay la yidhaha war u kaada waxbaan kula raadinaynaa oo daynta aad isaga gudid guriganna waxba ha iska gadin saasay keenaya diinta iyo yacni muru'ada haddii aan la yeelin ee laga gato ninkan majnuunna maaha mana la ikraahin oo lama dirqinin ninkii ka gatay milkiga waa ku soo wareega xoolahaas lacam oo beec waa ansaxayaa waay ayb xadiidkanna waa daciif xugunkiisa ayb baabun fi sharikati sharikadii xugunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay ayb qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan almisiisiyu luweyn laqabkiisa alluweyn la dhihi jiray xaafid weyn buu ahaa qaala xadaanaa moxamed bnu zibriqaan wahuwa alahwaasiyu saduuqun rubamaa wahim akhraja xadiidahu albukhaariy wamuslim abu daawuud wاnasaa'i wbnu maaja can abi xayaan ataymiy abu xayaan ataymiy huwa yaxya bnu saciid bni xayaan ataymiyu abu xayaan iqat caabid akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta can abiihi aabbihi waxaa la yidhaahdaa marka saciid bnu xayaan ataymi waaqahu اlcijliyu imaamu ibnu xajar taqriibku saasuu ku yidhi waaqahu اlcijliyu abu cabdillaahi alcijli ayaa iqaajkiisa ku sheegay cijli waxaa lagu tiriyaa dadka tasaahulka ou ku jiro marka ninkan marka waaqahu اlcijliyu buu yidhi isaga marka xugun uma sheegin ibnu xajar laakiin imaamu dahabi kaashifka kitaabkiisa kaashifka ninkan wuxuu ugu tarjamay iqatun inuu iqa yahay buu u tarjamay u sheegay can abi hurayrata rafacahu qaala waxa uu yidhi in allaha yaquulu alla wuxuu dhahaya ana haaliu shariikayni labada shirkadaa midka saddexeeyaan ahay maa lam yakun axaduhumaa midkood hadduusan khiyaanin saaxibahu saaxibkiisa faidaa khaanahu haddii uu khiyaano kharajtu min baynihimaa dhexdooda waa ka baxaa dhexdooda waan ka baxayaa haaliu shariikaynna waxaa laga wadaa wuxuu ku yahay alla bilmacuunati wa xusuuli اlbarakati waannamaa kaalmaynta iyo barakada iyo khayrka ayuu ku yahay intaanay marka iskhiyaanin yani midkoodkan kale uunan khiyaanin ayb munaawi saasuu yidhi ayb faydulqadiirka ayb xadiidkan marka wuxuu tusayaa mashruuciyatu sharika sharikadu ama ashirka inay bannaan tahay mashruuc ay tahay oo qofku dadku inay shirko yeelo karaan ayb ayb taasi marka asalkeedu inay mashruuc tahay oo ay bannaan tahay ayb baabun fi lmudaaribi yukhaalif marka shirkadu isagaa gadaalu ka kenkeeni doonaa noocyo kale oo shirko ah oo wixii bannaan iyo waxaan bannaanayn ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmudaaribi midka xoolaha loo dhiibtay ee shaqaalaha laga dhigay oo yukhaalifu khilaafayo wixii lagu amray mudaarib waxaa la yidhaahdaa qofna raasumaal buu leeyahay midna wuxuu leeyahay shaqadii ninbaa xoolaha iskale lacag buu hayaa wuxuu leeyahay orod kunkan doollar suuqa ku gal ku soo shaqeey ribixa sanadka bacdi faa'iidada aan helno saddex meeloodoo meel adaa iskale labana anaa iskale ayuu leeyahay mudaarabaa la yidhaha marka ama qiraad qiraadna waa la dhahaa mudaarabana waa la yidhaha waa jaa'is oo rasuulkiiba sal اllahu alيh ali wasalam khadiijo ayuu saa ugu shaqaynaya laakiin waxaa weeyaan marka in la cayimo inta uu qaadanayo inay mucayan tahay axkaamay leedahay marka mudaarabada iyada oo qofka haddii uu shaqadaas marka wixii shaqada looga baahan yahay curfan ninka mudaaribka ee wax dhiibay ee maraasumaal kale bay ka go'aysaa maalkay ka go'ay maalka wixii shaqadaas daruuri u ah oo aan la samayn karin lana dhaqaaqi karin ilaa iyadoo kale in la sameeyo maahane maalan ninkan dhar ayuu wuxuu yidhi ka ganacsa dharkan lacagtan qaad dhar geli dharkana gobollada geey baabuur fuulkiisa la yeela gobol ileen lama duulaayo ma la tegaayo baabuur fuulkiisa iyo inta uu yacni sida macruufkaa qadadiisa iyo waxaa wuxuu ku leeyahay meesha ila suurtagal maaha inaad tiraa ninka xagga iiga shaqay halkan aad waxaa uga diiday wixii curfan aan shaqada ka mid ahaynna ama isaga laga rabay inuu qabto ninkan shaqaalaha ah haddii uu cid kale qaba yidhaahdo shaqaale ka sii samaysto mushaarkiisa oo la qaadanaa raasumaalka marka go'aya wixii marka shaqada ku saabsan shaqadaadii adiga aad qaban lahayd baad nin kale ugu catay shaqadii kaale wax ka qabo ila qabaa tiri mushaarka aad kula heshiisayou ku leeyahayn adiga faa'iidadaada sanadkii markaad faa'iidada qaadato mushaarkii waa ka siinaysaa ee raasumaalka maahan ninka xoolaha iskale ayb mudaarabadaas baa marka hadda halkan uu soo dhexgeliyey marka wuxuu yidhi mudaaribkii sidii la faray khilaafayo si ka duwan u shaqaynayo maa xukmuhu yani qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan an habiibin can shabiib bni qarqadah qaala xadaanii alxayu qabiiladan waxay ii sheegtay alxayu bimacna alqabiila dad badan waayo marka hal ninoo mubhama maaha tiradaas badan bay marka ku kabmaysaa marka nugu ibhaamku waxma u dhiba ayb can curwata yacni albaariqiya waxay iiga sheegeen curwat albaariqi qaala wuxuu yidhi acdaahu nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigaa wuxuu siiyey diinaaran diinaar yashtarii bihi liyashtariya bihi soo wax ugu soo gado udxiyatan udxiyo soo ugu soo gado ow shaatan ama neef ari ah inuu u soo gado diinaarkan qaada iisoo gad buu yidhi neef ari ama udxiyo fashtaraa shaatayni waa khilaafay marka laba rib uu soo gaday fa baaca ixdaahumaa middood buu gaday bidiinaarin buu ku gaday faataahu wuxuu ula yimid bishaatin ri'i oo diinaarin iyo diinaar yacni markii hore diinaar buu ka qaaday diinaarkiibuu laba ri ku gaday hal ri buu gaday oo hal diinaar ku gaday marka hal diinaar iyo ri isagoo wadow keenay nacam markaasaa buu yeelay fadacaa lahu bilbarakati nebiga marka baraka ugu duceeyey ayb fii baycihi beyciisa inuu alla u barakeeyo ayuu ugu duceeyey maxaa laga qaadanayaa marka xadiidku yacni hadduu khilaafo inay bannaan tahay saas camalaad moodaa fakaana wuxuu ahaa low ishtaraa turaaban ciid hadduu gato ciid hadduu soo iibsado la rabixa fiihi waa ka ribxayo ciidda dhexdeeda yacnii nebigaa u duceeyo haddii uu ciid iibiyo waa beec buu u helayo suuq iyo rawaaj ayuu u lahaa nacam xadiidkan marka abu daawuud meeshan uu soo dhexgeliyey tarjamada iyo xadiidku waxay ku xidhan tahay curwatulbaariqi mudaaraba miyaa sha'nigiisu uu ku socday mase ma ahayn wakiil muu ahaa mase mudaarib wakiil miyuu ahaa mase nin shaqaale ah buu ahaa sida hadda xadiidka ka muuqato inuu wakiil ahayaa ka muuqata maxuu u ii soo gad yacnii neefkan diinaarkan qaad suuqa neef iiga soo gad lacagtan qaade ku shaqeey isaga lama dhihin marka mudaaraba soo dhexgelinta uu soo dhexgeliyey ma aad uma cadda saaxibu cawnilmacbuudkana saas camal u ishaaray ayb xadiidkan marka laakiin culimmadu waxay u deliishadeen calaa jawaazi bayci اlfuduuliyi mas'alo kale bayculfuduuligu inuu bannaan yahay bayculfuduuli waxaa la yidhaha wax aadan lahayn haddaa gadday adiga wax adiga aadan milki ku lahaynoo nin kale leeyahay ayaad suuqa geysay waa gadday beecaas ma fulaya mas ma fulaya bayculfuduuli kaasaa la yidhahda maalan suuqa waxaa ka maqashay nin saaxiibka oo inaan guri iska gadaan rabaa iyo wax noocaas isagoo laho uun tala yani saas ku sheekaynayaad maqashay waa baxday gurigii baad nin ka gadayba waraaqihii wixii ama sidii uun loo kala gato ayaad ninkii uga gaday lacagtii baa keentay guriga waa kuu soo gadayti mana ku dirin idin kuma siinin adiga ajnebi baa ka ahayd nin baad xoolihiisa gaday bayculfuduuli ayb bayculfuduuligu marka ma ansaxaya xadiidkaanay u deliishadeen marka imaamu shaafici qowlulqadiimkiisa wuxuu ahaa inuu ansaxayo xadiidkanuuna xujaysan jiray xadiidkan kaanahu yani inuu deliishada qowluljadiidka imaamu shaaficina wuxuu leeya ma ansaxayo bayculfuduuliga oo maxaa lagu samaynayaa marka waa tawaquf waa la joojina ninkii iska lahaa hadduu ogolaado waayahay waa ku qanacsanah yidhaahdo waa soconaa beecu ansaxaya haddii maya uu yidhaahdana bis beeci waa istaagay ma soconaayo tawaquf qowluljadiidku saas waayb wuxuuna ku dhisan yahay marka qowluljadiidka haddii layska fasaxo oo dadkiio xooladodow lagu fasaxay noqonayaan macam dadkan iyagoo been iyo waraaqo beena samaysanaya haddii la yidhahda waa jaa'is bayculfuduuli ninkii guri iska lahoo maqanba waa ka gadanaan hadhow wuxuu leeyahay ninkaa iska sugaynaa maba taas marka sawnan lilamwaal ayaa marka loo joojinayaoloo joojinaya ayb qowlulqadiimkuna wuxuu leeyahay xadiidkan buu ku socdaa marka calaa kullin mar wuxuu yidhi laa yasixu waaba jasmiye mar qaala wuxuu yidhi laa ma ansaxayuu yidhi lianna hada alxadiida hayru haabitin xadiidkan ma sugnuu yidhi imaamu shaafici waa riwaayat اlmusani sidaas waa jadiidka wa taaratan qaala marna wuxuu yidhi in saxa alxadiiu qultu bihi xadiidkan hadduu ansaxo isagaan qabaa aniga waa riwaayat اlbuwaydi buwaydi isagana tou ahaa jadiidka waa laftirkiisa alimaamu اlbuwaydi waa talaamiidi shaafici masar musani iyo buwaydi iyo ibn cabdilxakam iyo rabiic ibnu sulaymaan iyo dadkii waxay ahaayeen masar uga faa'iidaystay buwaydi weliba wuxuu isagu ahaa ninkii bedelay oo majliskii shaafici fadhiistay kursigii shaafici ninka fadhiistay buu ahaa buwaydi markii dambena mixnadii khalqulqur'aanka ayaa lagu xihay isagoo xirxiran u dhintay oo bir iyo ku xihan ayb marka riwaayat اlmusanina waxay leedahay laa yasixu riwaayat اlbuwaydina waxay mukhtasar laba mukhtasar baa jirta marka mukhtasaru اlbuwaydi iyo mukhtasaru اlmusani kutubtan hadda shaaficiyada mukhtasaru اlmusanigay maraan sida badan ayb kaasaa aad u badan oo yacnii badanaa isagaasa jadiidka uu ku salaysan yahay kan buwaydiga marka dadka muxaqiqiintaa baraarujiyaan yani waxa uu buwaydina soo naqliyey mukhtasar buu leeyahay isaguna cilmiga shaafici uu soo naqliyey ayb labadaa riwaayuu sheegay marka macnaha marka xadiidkan taasna ibnu xajar marka wuxuu yidhi fayaxtamilu an yakuuna curwatu kaana wakiilan fi اlbayci iyo washiraa'i inuu u ahaa macan qaar marka waxay leeyihiin xadiidkan waxaa suurta waaqacatu cayn weeyaan bayculfuduuli inuu bannaan yahayna kama dhalanayso maxaa yeelay waxaa laga yaabaa nebigu inuu curwa wakiishay filbayci iyo shiraa labada dhinacba inuu waxna gedi karo waxna soo iibin karo inuu u wakiishaa dhici karto bina'an calaa daalika marka bayculfuduuli deliil uma aha ilaa bayculfuduuligu ma haysto wakaalad sax ah iyo wax ii gad iyo lama dhihina markaasuu ibnu xajar ninkan marka wakiil mu aha mase ayaa waxa uu yidhi wahada baxثun qawiyun yaqifu bihi alاstidlaalu bihada اlxadiiثi calى taصarufi اlfuduuliyi ninkan marka ma curwa wakiil mu ahaa muxuu waxa isagu oo ahaa ayay ku xihan tahay bayculfuduuliya oo xadiidkan loo deliishado waa baxi xoog badan baa ku jiru yidhi qال xadaثna الxasن بن صباx qال xadaثna أbوالمنdir qال xadaثna سacيid أخو xmاad بن زayd qال xadaثna الزbayr بن الkhirيid عan أbي لبيdi qال xadaثnii curwaة الbاriqي bhda الخبر وlفظhu lafdigiisuna mkhتaلفun kulaysku khilaaفay qال xadaثna mحamed بن kaثيir الcabdiي qال أخbarna سفyاn qال xadaثnii أbو xusayn can shaykhin min ahli اlmadinati can xakiim bni xisaamin ana rasuula اllahi sal ly slam nebigu bacaثa macahu bidinaarin dinaar buu la diray yashtarii lahu udxiyatan isagoo inuu udxiyo u soo gado faاshtaraahaa bidinaarin buu ugu soo iibiyey wa baacahaa bidiinaarayni laba diinaar buu ku gaday neefkii ariga ahaa farajaca waa laabtay faاshtaraa lahu udxiyatan buu u soo gaday bidiinaarin buu ugu soo gaday wa jaءa bidiinaarin buu ula yimid ila اnebiyi sal ly slam fatصadaqa bihi الnebiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigii waa sadaqaystay wadacaa lahu waana u duceeyey an yubaaraka lahu in loo barakeeyo fii tijaaratihi qisada xakiim ibn xisaamu midanna yuu ka dhigayaa laakiin isnaadka xadiidkan waa daciifo ibhaamu shaykhi raawi can xakiim ninka ka warinayo ayaan la aqoonin can shaykhin min ahli اlmadiina curwa marka kiisa waa midka xooga badan marka meeshan uu leeyahay xadaanii اlxayudaasna culummadu waxay yidhahdeen waxba ma dhibayso maxaa yeele qabiilo dhan waxay soo sheegaan istixaala oo waxaa ku jirto istixaalatu tawaadu'ihim cala alkadib dad dhan oo qabiil dhan dad aad u tiro badan waa marka hal nin oo la idaamiyey maaha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yatajiru ganacsanayo tijaaraysanayo fii maali rajuli qof maalkiis ku tijaaraysanayo bikayri idnihi isagoon u idmin nin kale maalkiisuu ku ganacsanaya bikayri idnihi qال xadaثna waa masaladii hadda laftirkeeda waa bayc اlfuduuligi qaala xadaثna mxamed bn اlcalاa qaala xadaثna abu usaama qaala xadaثna cumar bnu xamزة wahuwa cumar bnu xamزaةa bni cabdالlaahi bni cumar bn الkhaطاab ضaciifu أhraجa xadiiثhu albukhaariyu tacliiqan wmslim abu dawuud والtirmidiy wbnu maaja qaala أhbarna salim bn cabdالlaahi can abihi qaala samictu rasuul اllahi sal ا slm yaquul man istaطaaca minkum qofkii idinka idinka mid ahee awoodo an yakuuna inuu ahaado mila saaxibi faraqi lurus dembiishii beriiska ahayd qof saaxibkeedii oo kale qofkii raba inuu noqdo falyakun milahu asagoo kale ha noqdo qaaluu waxay yidhaahdeen waman saaxibu faraqi اlurus yacnii beriiska dembiishiisii yarayd saaxibkeedii waa maxay muxuu ah yaa rasuul allah fadakara wuxuu sheegay xadiid alqaar godka xadiidkiisii xiina saqada calayhim markuu ku dhacay uu ku soo dhacay aljabalu buurta markay ku soo dhacday faqaala kullu waaxidin mid kastaa wuxuu yidhi minhum iyaga ka mida udkuruu sheega bal axsana camalikum camalkiinna kan ugu wanaag badan qaala waxa uu yidhi waqaala aaliu kii saddexaad wuxuu yidhi allaahuma innaka taclamu ilaahu adigu waad og tahay annii aniga istaajartu ajiiran istaajartu inaan shaqaale ka dhigtay ajiiran shaqaale bifaraqi urusin beriis dembiishiis dambiil intaasa oo beriisa inaan ku kireeyey ee qofkaa shaqaale aan uga dhigtay falamaa amsaytu markaan galabaystay caradtu calayhi xaqahu xaqiisii baan u bandhigay oon siiyey faabaa waa diiday an ya'hudahu inuu qaato wadahaba waana iska tegey fahammartuhu lahu waan uga miro dhaliyey intaan tijaaro u geliyey baan faa'iido uga dhaliyey xataa jamactu lahu intaan uga ururiyey baqaran lo fara badan wa rica ahaa iyo yacnii falaqiyanii waa ila kulmay faqaala waxa uu yidhi acdinii xaqii xaqaygii aan kugu lahaa isii faqultu waxaan yidhi idhab ilaa tilka albaqar oradoo lo-daa u tag iyo waricaa'ihaa u tag kuwa raacayo faqudhaa qaado adaa iskale kulligood fadahaba waa tegey fastaaqahaa waa kaxaystay xadiidkan marka sanadkiisu dacfi baa ku jiro ninkaa daciifka ah baa ku jiro ayb laakiin xadiid asxaabi ilqaar waa macruuf ninkii ujradiisii ka tegey ee ujradii marka shaygii uu ka tegey ee u dhashay oo ay u farabatay ee markii dambe uu yimidna uu yidhi xoolahan oo dhan kaxayso sidaa marka uu ku kaxaystay oo uu ku qaatay base mashhuura waay waxay u deliishadaan marka baycu ulfuduuliyi maxaa yeeley waxaa ku jirtuu leeyahay marka shaygan ayb waxaa ku jira tasaruf aan loo idmin addoommo iyo waxbuu gaday iyo xoolo iyo ayb maal uusan ahayn buuna waxaa ku gedgedayaa ayb baabun fi الsharikati sharikadii xukunkeedii caddayntiisiibuu u baab yahay calaa hayri ra'si maalin raasu maal waxaan ahayn lagu shirkoobo yani shirkadda ra'su maalku waxaa weeyaan lacagta lacag laysku darsaday ma jirto markaasaa shirkana la yahay shirkada marka aan dadku ay raasumaal la imaanin xukunkeedu waa maxay oo shirko marka oo raasumaal la'aana maa jiri kartana way jiri kartaa sharikatulabdaanka ay u jeedaa sharikatulabdaan dhowr qofood baa waxay leeyihiin nin walba suuqa gal shaqay wixii aad soo hesha keen waa wadaagayna sharikatulabdaana leeyaha xoole hadda ay isku darsadeen ma jiro laakiin xooggooda nin walba waa soo shaqaynaya wuxuu soo shaqeeya u la imaanaya hadhow waa la wadaagayna sharikatulabdaanay dhahan waxaa laga yaabaa dadka xamaaliga iyo inay ku shaqaystaan suuqa jooga xamaalileyda iyo inay ku shaqaystaan mid waxaa laga yaabaa inuu shaqo helo mid inuuna shaqo helin say tahay marka sharikada noocaas oo kalea calaa hayri ra'si maalin taas waa waa sharikatulabdaanka shaaficiyadu marka ma bannaanay dhahan sharikatulabdaan ayb maxaa yeele nooc waxaa ku jiro jahaalaah iyo qarar baa ku jiro nin inuu soo shaqeeya alla arkaa ninna una shaqayna قال xdثna cubaydاللh بن mعاaذ qال xadثna يحyى qال xadثna سفyاan عن أbي إسحاaق عن أbي cubaydaةa عan cabdاللaahi qاal اشhtaركtu أna وcamاar وسacد أbu cubayda marka waa أbu cubaydaةa بn cabdاللahi بn mascuud waaye aabbihiisuu ka warinaya انqiطاac baana ku jira marka qaala wuxuu yidhi اشhtaركtu أna aniga iyo وcamaaru iyo وsacdun baa waxaan wadaagno shirko ku noqonnay فيma nusiibu waxa aan helayno yowma badrin maalinta beder maalinta beder waxa aan helayno qanaa'im ah iyo nafal iyo nin walbaa wuxuu soo helo qaala waxa uu yidhi fajaa'a sacdun sacad wuxuu la yimid biasiirayni laba maxbuus walam aji ana wacamaar bishayin ani camaarna waxba ma aanan la imaanin marka xadiidkan marka daciif weeyaan hadduu ansixi lahaa sharikatulabdaan uu tusi lahaa inay bannaan tahay ayb khadaabi wuxuu yidhi sharikaة اlabdaani صaxiixaة fii madhabi sufyaan waasxaabi الra'yi sufyaan thawri iyo abu xaniifa iyo waa ogolyihiin wahada اlxadiiثu xujaة lahum xadiidkan iyaguu deliil u noqonaya waqad اxtaja bihi axmed bnu xambal ayaa xujaystay waahbata sharikaة اlabdaani buu sugay wahuwa an yakuuna khayaaiina waqasaariina sharikaة اlabdaan waxay tahay niman markaa nimanka khayaaiinta ee dharka talo qasaariin kuwa dharka dhaqo fayacmalaani way shaqaynayaan ow yacmalu kullu waaxidin minhumaa baa shaqaynaya munfaridan keligiisa ow yakuunu axaduhumaa khayaadan mid waa dhartole walaakharu khazaazan ow xadaadan midna waa birtume ayb markaasaa waxa uu yidhi sawaaun ittafaqat isanaacaatu aw ikhtalafat farsamooyinku ha iswaafaqaan ama ha kala duwanaataba eh fa kullu maa asaaba axaduhumaa midkood wuxuu asiiba min ujratin oo ujro ah can camalihi uu ka soo helay kaana saaxibuhu shariikahu fiiha ninka kale waa la wadaagaya shirkuu kula noqonaya ow yashtarikaani calى ana maa yaktasibuhu kullu waaxidin minhuma in lam yakun ilcamalu macluuman ila ana bacdahum qaala laa yadkhulu fiiha alisyaad wاlاxtishaash waxay ka reereeeen imaam axmedna marka isagu waa ogolyahay sharikatulabdaanka waxayna kaga qiyaaseen mudaarabada nin haddii inta lacag loo dhiibo ordbax soo shaqaynayraa wixii aad keento yaan wadaagaynaa ninkan muxuu ku shaqeeyaa jirkiisa waaye xooggiisa kan ku shirkada ugu jiraa soo maha taasay marka uga qiyaasteen fa ama sharikatu اlmufaawadati fahiya cinda الshaaficiyi radi allahu canhu faasidatu wawaafaqahu fii dalika axmed waisxaaq abu hawr wajawazaha اhawriy waasxaabu ra'yi ayb marka sharikaadku dhowr nooc bay kala leeyihiin walacalla meelo kalena inuu ugu laabto aad ugu sheegno midda marka raasumaalkee lacagta laysku darsaday yuu ogolyahay alimaamu shaafici shaaficiyadu kaasi ay ogolyihiin baa marka sharikatu اlcanaan iyo sharikatu اlabdaan iyo sharikatu اlmufaawada iyo dhowrka noocyadaasay u kala leeyihiin baabun fi lmusaaracati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmusaaracati musaaracada xukunkeeda ayuu baab yahay ayb axaadiidteeda marka waa badan tahay waa akhrinaynaa marka hore kadibaan marka waxay tahay usoo noqonaynaa asalkeeduna marka waxuu u jeedaa musaaracadu qofka in la yidhaahdo dhulkan beertan fal beerta anaa iskale fal beertaan marka aad fasho waxa ka soo baxo saddex meeloodoo meel adaa iskale inta kale anaa waa bannaan tahay taas ama musaaraca waxaa kaloo la dhihi karaa dhulkan yaan kaa kireeyey adiga falo dhul bannaana haysataa oo dhulbeereeda nin baad ka ijaaratay lacaga ka qaadanay kun doollar laba kunoo doollar iyaduna waa bannaan tahay waxaa la diidayaa marka qofka inaad shay aan macluum ahayn inaad ku shaqaalaysiiso oo tidhaahda beertaan ii fal wixii ka soo baxaan wax kaa sii doonaa ma bannaana macluum ma ah waxaan kaloo bannaanayn inaad tidhaahdo beertaan fal qaybtaan wixii ka baxo adaa iskale qaybtaanna anaa iskalena ma bannaana maxaa yeele muranka ma dhammaanayso waxaa laga yaabaa inay inta ka bixin inta ka baxdo labadaas suura marka iyaga waa la diiday kuwa kalena waa la ogolyahay shaaficiyadu musaaracada oo dhan iyagu waa diidayaanoo ma ogola badankooda badankeed ma ogola musaaqaadkuna waa ogol yihiin walfarqu bayna almusaaracati waalmusaaqaati waxay kala tahay musaaqaadku waa shaqadaan laftirkeedao geedmirood bis zabiibka iyo cinabka nin in loo dhiibo ka shaqay layidhaa wixii ka soo baxaad musku leedahay waa ogol yihiin ayaga qisada khaybarna waxay leeyihiin musaaracay ahayd musaaqaaday ahayd musaaraca maahayn bay dhahayaan laakiin qisada khaybar inay musaaraca ahaydna deliil badan baa loo hayaa musaaqaadkay oggolaadeen musaaracadii waa diideen ayagan marka war badan baa ka yimid axaadiidteeduna waa isku soo noqnoqonaysaa baabkan marka isagu inta axaadiidta ku soo aroorto raafic ibnu khadiij buu aad ugu dhigay qaala xadaanaa moxamed ibnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan marka shaaficiyada muxaqiqiintooda laakiin saas ma qabaan ibnu khusayme iyo alimaamu nawowi laftirkiisa iyo badrudiin ibnu jamaaca iyo khaaabi iyo ma qabaan jumhuurta waxay waafaqsan yihiin culammada kale oo way bannaan tahay shaygu hadduu macluumba yahay bay dhahayaan saasaan xoog قال xدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن cمر بن ديناr قال سمعت بن cمر يقول mا كuنaa ma anan ahayn narىa inaan arkayno بالمuساaرacaةi muسaaرacada بأسan wax dhibaata uma arkaynin xatىa samictu raaفic بن khadيiج intaan ka maqlay يquul isagoo dhahayo إنa رasuul الlahi salى الlaه عليه لي وsلم rasuulka نahاa canhaa waa reebay muسaaرacadii fadakartuhu waan u sheegay لطاawuus baan u sheegay faqaala waxa uu yidhi qaala bnu cabbaas ina rasuula اllahi sal l slam rasuulka lam yanha canhaa ma reebin walaakin qaala waxa uu yidhi la'an yamnaxa axadukum midkiin inuu ugu deeqo ardahu dhulkiisa oo ugu deeqo qof miskiina yaa khayrun khayr badan min an ya'huda intuu ka qaadan lahaa kharaajan wax soo saar macluuman la yaqaano markaa xadiidkan koowaad marka wuxuu tilmaamayaa ibnu cumar ee ibnu cabbaas inuu yidhi sababka nebigu u reebayba taxriim inaynan ahayne ay ahayd maadaama fakri iyo lagu jiray war dadka masaakiinta waxba ka kiraysanine dhulka ugu deeqa dhul siiyo iska fasha dhaha marka la'an yamnaxa cardi baa ku jira marka nooc yacni saas baa fiicnaan lahayd iyadu marka waa xaaraan ma laga qaadanayo siiqadaan ibnu cabbaas saasuu yidhi amaa raafic ibnu khadiij waa idlaaqay isaga nahaa cani lmusaaracati noocay tahay ma kala sheegin qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa bnu culaya xaawa xadaanaa musadadun قال xدثنا بشر المعنى عن عبدالرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عماar عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير عن curوaة بن الزبير qاaل qاaل زaيد بن ثاaبت waxa uu yidhi يغفir الله لراaفiع بن khadيiج raaفiع بن khadيiج allah u dembi dhaafo أna aniga والlaahu أعlamu أna aniga wallaahi baan ku dhaartay aclamu bilxadiidi minhu xadiidka anaa isaga uga aqoon badan yani arrinkan yani ku saabsan anaa kaga ogaal badan innamaa ataahu rajulaani laba nin baa u yimaadeen qaala musadadun min alansaari ah uma tafaqaa way iswaafaqeen qad iqtatalaa oo dagaalamay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi in kaana hada sha'nakum kanu hadduu sha'nigiinnu yahay ood saan iskula murmaysaan falaa tukru lmasaarica beeraha ha kiraynina marka ha ijaarinina zaada musadadun fasamica qowlahu laa tukru lmasaarica ayuu maqlay marka raafic ibnu khadiij laa tukru lmasaarica buu maqlay markaa wuxuu yidhi nebigu musaaracada waa reebay laakiin tee waayo noocee waayo ma oga buu leeyahay isagu macna nooca ay tahayna waa midda muranka dhalinaysa midda muranka dhalinaysa waa tee intaas adaa leh intaanna anaa iskale iyo abuur ama inuu yidhaahdo inta u dhow biyaha iyo biyo mareenka iyo u dhow anaa iska leh meelahaas geesaha wixii ku baxo aad leedahay adigana midda muranka dhalinaya marka tan baa badbaadaysa tan baa wax noqonayso muran baa ka dhalanaya waa taas marka xadiidka marka zayd wuxuu u celiyey asalkiisii fiirina qaala xadaana cثmaan bnu abi shayba qaala xadaana yaziid bnu haaruun qaala ahbarana ibraahiim bnu sacd can moxamed bni cikrimata bni cabdiraxmaan bni اlxaariث bni hishaam can moxamed bni cabdiraxmaan bni abi labiibata can saciid bni اlmusayab can sacdin qaal kunaa waxaanu ahay nukri inaan kiraynayno alarda dhulka bima cala asawaaqi meelaha biyo waraabka leh min azarci oo abuurka ah yaanu ku meelaha hore bima cala sawaaqi min azarci wamaa sacida iyo wamaa waxa sacida ku liibaanaya bilmaa'i biyaha waxa helaya oo minhaa dhulka ka mida baanu kirayn jirnay ayb fanahaanaa rasuulu lah sal slam nebigu waa naga reebay can dalika arrinkaa wa amaranaa waxaunu amray an nukriyaha bidahabin aw fidatin dahab iyo fida inaan ku kirayno halkan marka isaga wuxuu leeyahay tanna marka xadiidkanna faa'iide kale waa maxay lacag in lagu kireey karo dhulka oo ninku u dhihi karo dhulkayga waa kaa kireeyey fasalkiiba waxaan kaaga kireeyey kun doolar keen waa bannaan tahay wa amaranaa an nukriyaha bidahabin aw fidatin tan la reebayna waa tee in dhulkii la kala qaybay intaas adaa beero intaanna adiga beero intaas aan ku siiyaa adigu shaqadaadu ay tahay taas ma taas waa midda la diiday macbuudka ahaay marka bima cala sawaaqi keliga oo meesha farta ah ee yani soo horayso oo marka biyaha u soo horayso iyo u jeedaan iyo wixii biyo heli karo inaa annaga naloo falo iyaguna meelaha kale ay fashaan markaa nebigu taasuu diiday qaala xadaanaa ibraahiim bnu muusa araasiyu qaala axbaranaa ciisa qaala xadaana alwsaaciyu xadaana qutaybaة bnu saciidin qaala xadaana layثun kilaahuma can rabiicata bni abi cabdiraxmaan waa rabiicata ra'yi wاllafdu lilwsaaciyi qaala xadaanii xandalaة bnu qaysin alansaariy qaala sa'altu raafic bna khadiij baan su'aalay can kiraa'i lardi dhulka kirayntiisa bidahabi walwariq lagu kireeyo faqaala waxau yidhi laa ba'sa bihaa dhib ma laha inamaa kaana naasu dadku waxay ahayn yu'aajiluuna calaa cahdi rasuuli lah sal ly slam wakhtigii nebiga inay kiraynayaan bimaa cala almaadiyaanaati meelaha biyaha leh wa aqbaaliljadaawidi keliyaha keliga meelaha ku aadan wa ashyaa'a iyo waxyaabo min azarci zarciga ka mida waxyaabo markaa zarciga ka mida fayahliku haadaa kan waa halaagsamayey wayaslamu haadaa kanna waa badbaadayey wayaslamu haadaa kan baa badbaadayey wayahliku haadaa kan baa halaagsamayey walam yakun linnaasi dadku ma aynan qabin kiraa'un kira ilaa haadaa kan maahan xadiidkanna mas'alo kaloo weyn buu keenaya walam yakun linnaasi kiraa'un ilaa haadaa dadku si kaleba waxba isagama kiraysan jirin sida keliya haddiiba kiro la sheego beer waxay ku dhacaysay oy ahayd intanna ii fal meesha fiican meesha kalena adaa iska leh intaa bisay ku dhacaysay walam yakun lahum linnaasi kiraa'un ilaa haadaa hadhow marka midaan marka axaadiidka la kala rajaxaayo xusuusnow maxaa yeelay haddii la hadda middaani waa mufasara riwaayaadka raafic ibnu khadiijna waxay u badan yihiin nahaa rasuululahi sal l slam can kiraa'i ilardi nebigu wuxuu reebay in dhulka la kireeyo noocee waay marka kirada uu sheegaya walam yakun linnaasi kiraa'un ilaa haadaa middaan waa la tilmaamayna marka shayga mulaqa muqayadkiisaa lagu xira macnihii marka fahamku saxuu noqona markaa soo baxay ee ayi kira in la diidaayo xadiidkaas raafic ay ka muuqata maa loo fahmaayo kiradii la yaqaanay waayo midda la diiday oo middaan ah axaadiidka isku fiiri marka falidaalika kaa dartiis ayaa zajara canhu nebigu oo u hororayo u canaantay fa amaa shayun madmuunun laakiin shay la damaanayo macluumun la yaqaano falaa ba'sa bihi shay madmuun oo kor iyo hoos adiga korkaaga dimadaada ah oona la yaqaano muqadar ah falaa ba'sa dhib ma laha taas ayb oo marka muxuu samaynayaa qofku shayga madmuunka waxa meeshan ka soo baxo saddex marka loo qaybiye qayb laba marka loo qaybiye qayb madmuun weeyaan shay la yaqaano oo muqadar ah kaas waa bannaan yahay wa xadiidu ibraahiima atamu xadiidka ibraahim baa dhammaystirnaan badan ayb wa qaala qutaybatu qutayba waxa uu yidhi can xandalata can raaficin qaala abu daawuud riwaayatu yaxya bni saciid can xandalata naxwuhu قال xدثنا qتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيcة بن أبي عبدالرحمن عن xنdلة بن qays أنه سأل rافع بن qdيد أyuu su'aalay can kirاءi الأرضi dhulka kirayntiisa faqاala نahىa رasuul الlahi slى الlaه عليه لي وsلم nebigu wuxuu reebay can kirاءi الأرضi dhulka in la kireeyo maxaa laga wadaa marka kiradii la yaqaanay l faqultu waxaan idhi أbiالذahabi والwarqi dahab iyo fido in lagu kireeya miyaa la diiday faqاala أma bالذahabi والwarq falaa bأسa bه in lacag lagu kirayso dahab iyo fido dhib ma laha ayb baabu tashdiidi fii daalika arrinkaa adkayntiisa adkaynta ku jirta caddaynteeda qaala marka kuwii kaleu sheegaya hadda marka qaala xadaanaa cabdulmalik bni shucayb bni leyt qaala xadaanii abi can jaddi alleyt qaala xadaanii cuqaylu can ibni shihaabin qaala ahbaranii saalimu bnu cabdillaahi ana bna cumara kaana yukrii ardahu dhulkiisuu kiraynaya xataa balaqahu intuu ka soo gaaray ana raafica bna khadiij alansaariya kaana yanhaa inuu reebayo can kiraa'i اlardi falaqiyahu cabdullaahi baa la kulmay faqaala wuxuu yidhi ya bna khadiij maada tuxadiثu can rasuuli اllahi sal slm maxaad nebiga ka sheegaysaa fii kiraa'i اlardi dhulka kirayntiisa qaala raaficun wuxuu yidhi licabdillahi bni cumar uu ku yidhi samictu cammii adeerkay baan maqlay wakaanaa samictu cammaya labadeeda adeeraan maqlay wakaanaa qad shahidaa badran bay xaadireena yuxadiثaani ahla اdaari iyagoo marka qoyska u sheekaynayo anna rasuul اllahi sal ا slam nahaa can kiraa'i اlardi nebigu inuu reebay dhulka kirayntiisa ayb tii la yaqaana ku xambaar un marka oo ay samay jireen qaala cabdullaahi wallaahi laqad kuntu aclamu laqad kuntu waxaan ahaa aclamu inaan ogahay fii cahdi rasuuli اllahi sal slam waqhtigii rasuulka ana alarda tukraa anuu waagi nebiga waxaan ogaa in dhulka la kiray jiray uma khashya cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ka cabsaday an yakuuna rasuulu llahi sal slm nebigu inuu ahaa axdaa inuu soo darisiiyey gadaal ka keenay fii daalika arrinkaagaasi shay-an wax lam yakun calimahu isaga uunan ogaanin fataraka kiraa'a alardi dhulka kirayntiisuu ka tegey muxuu uga tegey laakiin waracan warac ahaan ayuu uga tegey maahane xadiid isagu ou haayem wuxuu is yidhi amaa adiga kaa dembeeyey xadiid aadan maqlin iskaba dhaaf ixtiyaad ahaan iyo warac ahaan qaala markaa ayb qaala abu daawuud rawaahu ayuubu wacubaydullaahi wakahiir bnu farqad wamaaliku can naaficin can raafic can اnabiy sal l slam warawaahu اlawsaaciyu can xafs bni cinaanin alxanafiy can naafic can raafic qaala samictu rasuula اllahi sal l slam wakadalika rawaahu zayd bnu abi unaysata can اlxakm can naafic can ibni cumar anahu ataa raafican faqaala samictu rasuula اllahi sal l slam faqaala nacam buu yidhi faqaala samicta rasuula اllahi sal l slam faqaala nacam wkadalika rawaahu cikrmaة bnu camaar can abi الnajaashiy can raafic bni khadiij qaala samictu الnabiya sal ا slam warawaahu اlawsaaciyu can abi الnajaashiy can raafic bni khadiij can camihi duhayr bni raafic can الnabiy sal ا slam qaala abu daawuud abu الnajaashiy caطaaء bnu suhayb qaala xadaثna cubaydullahi bni cumar bni maysarة qaala xadaثna khaalid bnu اlxaariث qaala xadaثna saciidu can yacla bni xakiim can sulaymaana bni yasaarin ana raafica bna khadiij qaala waxa uu yidhi kunaa nukhaabiru calى cahdi rasuuli اlahi sal slam muhaabara ayaan samayn jirnay oo musaaracada inbay la mid tahay fadakara anna bacda cumuumihi adeeradii qaar ka mida buu sheegay ataahu inuu u yimid faqaala nahaa rasuulu llahi sal slam nebigu wuxuu reebay can amrin arrin kaana lanaa naafican annaga noo fiicnaa noo nafci badnaa wa dawaaciyat ullaahi wa rasuulihi laakiin alla i rasuuloo la adeeca anfacu lanaa noo anfac badan wa anfacu noona anfac badan wax innaga marka la fiiriyo wax aan ka helaynay ayaa nebigu naga reebay laakiin isaga inaan adeecnaa noo nafci badan mar walba iimaankooday ku tusay marka qaala waxau yidhi qulnaa waxaanu nidhi wamaa daaka oo kaas waa maxa qaala qaala rasuulu lah sal slam man kaanat lahu ardun qofkii dhul iska leh falyasrachaa ha abuurto ow amase falyusrichaa ha u abuuro falyasrachaa isaga ha fasho ama falyusrichaa qof kale inuu beerto hau siiyo akhaahu walaalkii ha u beero oo yacnii beeraha dhaho falo walaa yukaariha yownan uga kiraynin biuluin walaa birubucin yaan uga kiraynin walaa biacaamin musaman cunto acaam la og yahay oo la yaqaanna yaan uga jiraynin tanna marka culimmadu waxay ku xambaareen waa wakhtigii hore oo muhaajiriintu badnaayeen haddii la yidhaha ninkii dhul iskaleho dhulku ka batayba kirayso waxaa ku dhumaysa meesha muraaca yacnii qofka yacnii ukhuwada ilaalinteeda iyo iswaxistaridda iyo wax badanoo noocaas ahaana waa jiri jiray qال xdثna محمد بن عubayd qال xadثna حmاad بن زayd عن أyuuba qاal katma ilaya yعlى بن xakiim أنii samictu سulaymaan بنa yasاar bmacnaa إsnaadi cubayd الlahi وxadiiثihi qال xadثna abu bكr بن أbi شhayba qال xadثna وkiic qال xadثna cmر بن dri عن muجaahidi عن بn rاaفic بn khadيiجi عن أbiهi qاal jaءna abu rاaفic baa noo yimid min cindi rasuل الlah صلى اه sلم faqaala nahaana rasuulu اllahi sal slm nebigu wuxuu naga reebay can amrin kaana yarfuqu binaa arrin annaga noo wanaagsan oo noo naxariis fiican wa daacatu llahi wa daacatu rasuulihi alle rasuul daacadoodaana arfaqu binaa annaga noo turid badan oo naxariis iyo noogu fiicnaan noogu jirta nahaana an yasraca axadunaa wuxuu reebay midkeen inuu beerto ilaa ardan dhul yamliku raqabatahaa luqunteeda uu leeyahay aw amase maniixatan maalin yumnaxuhaa rajulu nin loo maaliyo yanii nin dhul ousa lahayn la yidhaha laakiin dhulkan adiga malihid laakiin iska falo ayb qaala xadaثna moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan can mansuur can mujaahidin ana usayda bna duhayrin qaala jaءanaa raafic bnu khadiij baa noo yimid faqaala ina rasuula اllahi sal ly slam yanhaakum wuxuu idinka reebaya can amrin kaana lakum naafican arrin idinku naafic idin oo nafci idinkugu jiray wdaacat ullahi wadaacatu rasuulilahi sal l slam anfacu lakum taasaana idiin anfac badan daacada alle ee rasuulka ina rasuula allahi sal l slam yanhaakum wuxuu idinka reebayaa can ilxaqli musaaracadii inaad beertii yanii aad dad ka kiraysataan wa qaala man istaqnaa can ardihi qofkii dhulkiisa ka deeqtoon oo aan hadda u baahnayn inuu wax ka fasho falyamnaxa akhaahu walaalkii ha u maaliyo oo ha siiyo soo u fasho liyadac ama ha iskaga tago waxba yaanu ka qaadanin qaala abu daawuud wahaakada rawaahu shucbatu wamufadal bnu muhalhil can mansuurin qaala shucbatu usayd ibnu akhi raafic bni khadiij qaala xadaثna moxamed bnu bashaar qaala xadaثna yaxya qaala xadaثna abu jacfarin اlkhaطmiy qaala bacanii camii ana wagulaama lahu aniga iyo wiil uu diray iyo ulaam oo isagu ou lahaa buuna diray ilaa saciid ibn اlmusayab buu noo diray qaala waxa uu yidhi faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi shay-un balaganaa canka fi اlmusaaracati yacnii shay-un shay baa balaganaa canka nagakaxaggaaga naga soo gaaray fi lmusaaracati qaala wuxuu yidhi kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa laa yaraa biha ba'san dhib uma arkaynin xataa balagahu intuu ka soo gaaray can raafic ibni khadiij xadiiun xadiid faataahu waa yimid waa u yimid faahbarahu raaficun raafic waa u sheegay wuxuu u sheegay anna rasuula اllahi sal ly slama nebigu ataa banii xaariata ayuu u yimid fara'aa zarcan buu ku arkay beer fii ardi duhayrin duhayr dhulkiisii faqaala maa axsana zarca duhayr alla duhayr beertiisu wanaag badana qaaluu waxay yidhahdeen laysa liduhayr ma laha isaga qaala alaysa arda duhayr duhayr dhulkiisii miyaanu ahayn kan qaaluu balaa bay dhaheen inaysan ahayn iska daaya waa ahayd wlaakinahu zarcu fulaanin hebel beertiisii wa qaala fakhuduu zarcakum beertiinna qaata warudduu calayhi nafaqata nafaqadiisii u celiya qaala raaficun faahadnaa zarcanaa baan qaadanay waradadnaa ilayhi nafaqata ninkii wixii ka galay ayaanu u celinnay qaala saciidun saciid waxa uu yidhi markaasi afqir akhaaka afqir yacnii caariyeysii dhulka akhaaka walaalkaa ow amase akrihi bidaraahimi ama daraahim ku kirayso ama daraahim uga ijaaro ama walaalkaaba maalis u siiyo waxaad tidhaahdaa dhulkan falo qaala xadaثna musadadun qaala xadaثna abulaxwas qaala xadaثna طaariq bn cabdالraxmaan can saciid bn اlmusayab can raafic bni khadiijin qaala nahaa rasuulu اllahi sal slm can اlmuxaaqalati wاlmusaabanati buu reebay muxaaqaladu marka waa baycu hayga yani shay beerta sabuul ku yaallo iyo gelley dhulka taaloo laysku gado wاlmusaabanatina waa reebay wa qaala waxa uuna yidhi inamaa yasracu alaaatun saddex baa beerato rajulun lahu ardun nin dhul leh fa huwa yasracuhaa uu beeranayo wa rajulun nin munixa ardan dhul la siiyey luqunteeda la siinin laakiin fale la yidhi fa huwa yasracu wuu beeranayaa maa munixa wixii la siiyey warajulun istakraa ardan nin dhul kiraystay bidahabin ow fidatin ku kiraystay oo nin isagana kiro iska bixiyo lacag dhiibo ama dahab iyo fido qaala abu daawuud qara'tu calىa saciid bni yacquub aطaalqaaniy qultu xadaثakm ibn اlmubaarak can saciid bni abi shujaac qaala xadaثanii cuثmaan bnu sahl bni raafic bni khadiij qaala inii layatiimu innii anigu layatiimun anoo agoon ah fii xajiri raafic bni khadiij waxajajtu macahuna waan la xajiyey faja'ahu akhii walaalkay baa u yimid anoo isaga la jiro cimraanu bnu sahlin faqaala akraynaa ardanaa dhulkeenni baanu kiraynay fulaanatan baannu ka kiraynay bimiatay dirhamin faqaala dachu ka tag buu yidhi faina nebiya sal l slam nahaa can kiraa'i ilardi dhulka kirayntiisa waa reebe xadiidkan marka waa daciif cumaan bnu sahl faqad khaalafa fiihi cuثmaan bnu sahl wasawaahu fi ismihi ciisa bnu sahl kama fii riwaayat الnasaئiy wkama sawarahu اlmiziy wالdahabiy watabichuma ibnu xajar ayb wuxuu khilaafay man huwa awhaqu minhu dacfi baa ku jira qaala xadaثna haaruun bn cabdالlaahi qaala xadaثna اlfadl bnu dukayn qaala xadaثna bukayrun yacni bni caamir can bni abi nucmin qaala xadaثanii raafic bnu khadiij anahu zarca ardan buu beeray famara bihi الnabiyu sal ا slam nebigaa soo maray wahuwa yasqiiha isagoo waraabinayo fasa'alahu waa weydiiyey liman isarcu abuurka yaa iskale beerta waliman ilardu dhulkana yaa leh faqaala waxa uu yidhi zarcii bibadrii zarcii abuurkaygii weeyaan bibadrii abuurkaygii aan geliyey yacnii zarcii waa beerteydii bibadrii abuurkaygii aan ku abuuray wa camalii iyo shaqadeydii liya shatru baan leeyahay bar walibanii fulaanin reer banii fulaanoo dhulka lehna ashatru bay leeyihiin faqaala arbaytumaa waad ribayseen farudda alarda dhulka celi calaa ahlihaa ku celi wakhud nafaqataka nafaqadaadiina ka qaado xadiidkanna isnaadkiisu waa daciifo bukayr bnu caamir baa ku jiro wahuwa daciifo ayb marka musaaracadu warkeedu aaduu u badan yahay axaadiid fara badanoo raafic ibnu khadiijna waa keenay gebagabada marka baabka ayb ayb shaykhu lislaam ibnu taymiya alqawaacid alnuuraaniya yuu ku tilmaamo wuxuu yidhi wa ama alaxaadiiu xadiiu raafic ibni khadiij waayrihi xadiiu raafic ibni khadiij iyo wahayrihi xadiidkooda faqad jaءat mufasaratan mubayanatan iyadoo fasiranoo cad bay timid linahyi الnabiy sal ا l slam oo wuxuu ahaa annahu lam yakun nahyan cama facala huwa wالصaxaabatu fii cahdihi wa bacdahu bal اladii rukhisa fiihi غayr اladii nuhiya canhu wixii la ruqseeyey wixii la reebay waa ka duwan yihiin facan raafic ibni khadiij qaala kunaa akaru ahli اlmadiinati musdaracan kunaa nukri اlarda biالnaaxiyati minha tusamaa lisayidi اlardi tii aan sheegayna waa intaan adaa iskale intaan loo kala falfalayo mar wuxuu yidhi kunaa akaru ahli اlmadiinati xaqlan wakaana axadunaa yakri ardahu fayaquulu hadihi اlqidcaةu lii wahadihi laka farubama akhrajat dih walam tukrij dih فنهاaهم النبي صلى الله عليه وسلم وفيi رواية فربما أخرجت hذه كذا ولم تخرج dih فنuهيinaa عaن ذلiكa وlم ننhى عن الورق inaan ku kiraysana na lagama reebin وفيi صحيiح مسلم عن rاaفع كuنaa أكثر أهل الأنصار حقلا قاaل كuنaa نكري الأرض على أنa لنا hذه ولهم hذه فرuبما أخرجت hذه ولم تخرج hذه فنهاana عaن ذلiكa وأma الورق فلم ينهناa أxاadiiثta dhan markaas kuwaasuu ku kala xambaaray u wadageliyey qisada ibnu cumar iyuu keenay iyo waxay ahayd ayb wuxuu yidhi faama almusaaracatu bijuzءin shaa'icin min jamiici الzarci falaysa huwa اlkiraءu اlmuطlaq bal huwa shirkaة maxdaة id laysa jaclu اlcaamili muqtariyan lilardi bijuzءin min الzarci biowlaa min jacli اlmaaliki muqtariyan lilcaamili biاljuzءi اlaakhari mudaarabaduba hadday bannaanayd middan kale waa waadix iyaduna marka bannaanaanshadeeda ayb aduu marka axaadiidta halkaasa aad uga helaysaay oo aad ugu jamciyey kiraynta uu diidaayo ibnu raafic ibnu khadiijna waa kiradii mashhuurka ahayd ee la yaqaanay ee caanka ahayd taasuu reebay middaasna waxaa weeyaan marka iyadu ma bannaanayn wuxuuna ka sheegay wadahaba jamiicu fuqahaa'i اlxadiid culammada xadiidka badankood waxay ku tageen buu leeyahay aljaamicuuna liuruqihi kullihi aljaamicuuna liuruqihi kulluhum dhammaantood waxay ku tageen كأحمد بن حنبل وأصحابه من المتقدمين والمتأخرين وإسحاق بن راهوية وأبي بكر بن أبي شيبة وسليمان بن داود الهاشمي وأبي قيثمة زهير بن حرب وأكثر فقهاء الكوفيين كسفيان الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة والبخاري صاحب الصحيح وأبي داود وجماهير, وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين كابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وغيرهم وأهل الظاهر وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل, وعمل جمهور المسلمين طيب ay ku camal faleen wabayanuu macaaniya alaxaadiid allatii yudannu ikhtilaafuha fii hada albaab axaadiidta macaanideeda o dhanna waa isu keeneen macnahaas aan sheegnayna iskugu keeneen culummada shaaficiyada ibnujamaaca kitaabkaanuu ka alifay risaaladan tanqiixu almunaadara fii tasxiixi almukhaabara isaguna wuxuu doortay madhabkan ibnu taymiya uu sheegaayo ayuu rajaxay khataabi sidoo kale nawowi sidoo kale culamaau ahli taxqiiq musaaracadu marka waa waxay rajaxeen inay bannaan tahay madhabka shaaficiga muqarar laakiin waxaa ku ah cala almadhab inaysan bannaanayn laakiin ahlu taxqiiqa madhabka iyo kayrkoodba culammada kale waxay sheegeen inay bannaan tahay kitaabkaas marka aad axaadiidteedu aad u jamciyey moxamed ibnu ibraahim ibni sacdillaahi ibni jamaaca ayb faqiihaas oo culammada shaaficiyada ka mida bilah towfiiq sal ll slam calaa nabiyina mxamed wcala ali